bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a oo jimco kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan barnaamijka toddobaadkan waxauu idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose diradda waxaan ku saaraynaa barnaamijka hadduu eebaqadaro tayada waxbarashada iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee waxbarashada soomaaliya sare loogu qaadi karo iyo arrimo kale oo muhiima oo la xidhiira xaaladaha waxbarasho ee soomaaliya ayaan diradda saaran doonaa barnaamijka inta uu socdo hadduu eebaqadaro cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mid ah aqoon-yahanada jubbaland ahna waalid carruurtiisu ay dhigtaan iskuullada magaalada kismaayo ayaa barnaamijka kala qaybgelaya waxaa kaloo barnaamij ka qaybgelaya macalin ibraahim cali maxamed oo ah maamulaha iskuulka rugta ee magaalada kismaayo iyo cali ibraahim khayre oo ka socda wasaaradda waxbarashada ee jubbaland islamarkaana ah guddoomiyaha waxbarashada ee degmada kismaayo dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka waayahay sidaan ognahay soomaaliya waxaa ka jirta waxbarasho herar kala duwan soo martay tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa isbeddello kala duwan ay ku dhaceen adeegyadii waxbarashada haatan oo dowladnimada soomaaliya ay soo kabsanayso waxaa jira isbeddel dhanka waxbarashada ahi haddana waxaa aad u hooseeya oo aad loo dhaliilayaa adeegyada waxbarasho iyo tayada waxbarasho ee liidata oo maalinba maalinta ka dambaysa laga dareemayo goobaha waxbarasho iyo ardayda qudhooda iyadoo markaasi la gudagalay xilli casri ahi oo ay dadku si fudud wax ku baran karaan ayaa haddana dhammaan arrimahaasi marka laga tago waxaa jirta in iskuulladu ay dowladdu gacanta ku hayso oo badankood ay yihiin iskuullo dowladeed oo aanay qarashaad badan kaga bixin macallimiinta ama maamulka iskuulladaasi hadday ahaan lahayd dhinaca kirada iyo waxyaabaha la midka ahi sidaas si lamida waxaa laga qaadaa ardayda lacag aad u tiro badan oo sababtay in arday badan ay bannaanjoog ahaadaan oo aanay iskuulladu dhigan boqolkiiba konton ama ilaa lixdan ayaa la tilmaamaa in ay waxbarasho la'aan yihiin oo ay awoodi waayeen in waxbarashada ay iska bixiyaan haddaba dhammaan arrimahaas waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen carruur badan iyo waalidiin kuwa owladda la dhacaya dhibaatada waxbarasho la'aaneed ee ka haysta caruurtooda sidoo kale kuwa lacagaha la baxay ayaa laftirkoodu aanu haysan adeeg waxbarasho oo hufan oo taya leh afar boqol konton iyo afar ayaa jubbaland ku soo aaday sanad ka hor adeegyadii macallimiinta ee la bixinayey ee waxbarashada dowladda soomaaliya ee dhaqaalaheedu ay bixinaysay gaar ahaan mushaaraadka macallimiinta iskuulladaasi ama macallimiinta ka howlgalaya iskuullada jubbaland inkastoo si siman loo qaybsaday jubbada hoose iyo gobolka gado haddana waxaa jira weli in waxbarashadu ay aad u liidato tayadeeda yaa iskale eeddaasi xaggeese loo baahan yahay in laga toosiyo tayada waxbarasho ee guud ahaan soomaaliya barnaamijka dhammaan arrimahaas ayaan ku faaqidayna waxaan ku hormarayaa cabdulaahi sheekh shaafici oo ah aqoon-yahan misena waalidna ah oo carruurtiisu ay wax ka bartaan iskuullada magaalada kismaayo brofesor soo dhowow ugu horrayntii arrimahan la sheegay sidee kuu saameeyeen adiga shakhsiyan
bismillaah alxamdulilaah waa dhowahay waad mahadsan tahay infacti iskuda maa dugsiyada keliya ardayda ciyaalkan ley ama waalidka mas-uulka jaamacadahana way dhigtaan waxbarashada dee markaan dib ugu noqonno burburkii ilaa hadda wakhtiyo badan oo xilliyo badan baa jiray oo waxbarashadu adkayd in wax la bartaa adkayd macallin inuu diyaar noqdo in casharo bixiyo ay adkayd waxaa la dhihi karaa sektarka waxbarashadu wuxuu noqday sektaradii ku biiray brivate sectorka oo markii dowladdii dimaash ka baxday waxbarashadii lagama maarmaan noqotay dad badan baa isxilqaamay kama sheekayn karno taariikhdii la soo maray hadda oo ay jirto dowlad federaal ah marka hore hortaan isla garanno oon dadka afahmaan hay-adaha federaalka ee eeda ah ugu horeeya ee la federaalaynaya waxaa ugu horeeya waxbarashada iyo caafimaadka waxaa ku xiga waa biyaha iyo korontada iyo meelahaas waaye micnaha saafiska dadweynaha in loo soo dhoweeyey micnaha federaalka intaas waaye waxaa ka horreeya aan u malaynaya waxbarashadii caafimaadka booliiska ka horreeyey hay-ad kaloo ka horreysa ma jirto haddii lasoo koobo xaaladda waxbarashada hadda infacti waxbarasha ka jirta soomaaliya waa saad sheegtay arday fara badan baa waxbarashadii la waalidiin badan baan iska bixin karin lacagtii iskuulka runtii marka la fiiriyo lacag badan lagama qaado iskuullada ilaa heer jaamacad ee soomaaliya laakiin waxay ku adagtahay dadka shacabka ah qofka dunoon il dhaqaale lahayn hadduuna shaqaynin hadduuna waxba soo saarin beeraley ahayn wax kale oo micnaha dhaqaalaa ku tiirsanayn ma heli karo bisha haddii laga yaabo in lagaa rabo soddon dolar ama afartan dolar ama konton dolar ma bixin kartid dhinaca tayada markaan ka eego waxbarashada marka hore waxaan leeyahay dowladdu ma tayayn horta waxbarashada dowladdu doorka waxbarashada may qaadan haddiiba lacalla uu amnigii saxan yahay dadkii waxbaranayaan ile magaaladaas inay degantahay bulshada wax lagu qiimeeya iskuulkii in la aadayo suuqii in la aadayo ganacsigii inuu furan yahay marka waxbarashadii way jirtaa maamulka waxbarashada oo heer state markaad fiiriso dowladdu waxba uma qorshayn tusaale dowladda hadda ka jirta jubbaland maamulkeena dowladda jubbaland sanadkii hore miisaanaddii markii la samaynayay waxaan ololo u gallay inaan ogaano miisaaniyadda waxbarashada waxaa ugu jira caafimaadka waxaa ugu jira wadooyinka waxaa ugu jira dhalinkama dhegaysan muhiimaddu waxa way haddaanay dowladdu diyaarin nidaam waxbarasho oo iyadu ay kontaroosho waxaa khasab noqonaysa wixii hore u jiri jira in layskala botoqsado oo iska socdo oo sidiisii waxay iyagu dadaalkooda ku sameeyaan ay ku sameeyaan nooc loola xisaabtamana ma jirto hadda cidda maamul gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada oo kale dhowr boqol baad sheegtay macallimiin hadda inay jubbaland heshay kaloo soo qaada inay qaybsadeen gedo iyo jubbada hoose number yar bay noqonayaan markii loo firiya iskuullada ku yaala dugsiyada ku yaala tusaale ahaan dayrsaada naga tagtay ilinadii dhacday inta iskuul ee duntay ama damage gaaray ama ardaydii ka tageena ka barakaceen ardaydii soo barakacday kaamka gashay cidi kama daba tegin dowladduna kama daba tegin cid kalena layma kaashan marka waxaan u leeyahay hal dhaliil waa arkaa oo qolooyinka brifatka ah ee maamulada iskuullada iskale iskuullada waa kale laleeyihin iskuulladu isagoo dhismihii dowladda yahay haddana waxaa le waxaa la dhihi karaa reeraha kale leh sababtoo ah cidda aasaastay oo matalan hadda macallinku nagala joogo waa dhici kartaa in xilliyada qaarkood ay jirtay in la dhaho iskuulkaas yaa jooga hebel ba maamulo ka yaa macallimiinka hebel marka dadku ay xigtadooda u geystaan cidda ay garanayaan waxaan is leeyahay qaybta waxbarashada ee sektarka brayfatka ahaa saamayn buu ku yeeshay waxbarashadii in la dowladeeyo la qarameeyo qorshe loo sameeyo
rofesor aad baad umaasan tahay waxaan siinayaa maamulaha iskuulka rugta hoose dhexe sare ee magaalada kismaayo macalin ibraahim cali maxamed macalin maamul waad maqlaysaa iskuulladii oo ay waxbarashada tayadoodii la tilmaamayo inay aad u hooseyso haddana lacago fara badan ardayda laga qaado haddana dowladdu ay macalimiin fara badan ay idiin keentay oo dee la qaybsaday oo mushaaraadkooda dowladda dhexe ee soomaaliya ay bixinayso maxaa keenay in tayadii waxbarasho ay aad u liidato haddana lacago fara badan aad ardayda ka qaadaan bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore waa salaamayaa cabdulaahi sheekh shaafici sidoo kale gudoomiyaha waxbarashada cali khayre sidoo kale v o e da dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxbarashada marxalado badan bay soo martay sida hadda cabdulaahi uu sheegay marxalado fara badanay soo martay dhibaatooyin fara badanay soo martay wax badan oo muxuu ahaa dhibaatooyina ayaa jiray macallimiinta la qaatayna markaa fiiriso tiradooda aaday u yar tahay oo iskuulladii ma wada gaarto iskuulka soddon macallin ay ka shaqaynayso oo shan macallin ay ku soo aartay shan iyo labaatan macallin ayaa weli lacag ka raba oo u baahan in muxuu ahaa lasoo kabargareeyo oo macallimiintaas lacagihii loo helo lacagaha laga qaado ardadana aad bay u yar yihiin markaa fiiriso inta lacag iska bixisaa aad u yar waayo waddankii wax shaqeeya ma laha wax inta badan daqli soo galana ma jiro marka ardada tirada badan oo iskuullada ka soo baxayso dhammaan lacag lagama wada qaadee qaar yaroo ka mid a laga qaadaa tayaxumada oo inta badan tayada aad u liidatana waxaa keenaya inta badan ardada waxaa jiri jiray xilligii dowladda markay ardada dugsiyada sare soo dhammeeyaan in ay helaan shaqo marka shaqola'aan haysata dhallinyarada waxbartay ayaa inta badan waxaan isleeyahay ayadana sabab ayay u tahay iyo waalidiinta ardada oo ayagana dhibaato ku qaba lacagaha yar ee iskuulka ay ka bixiyaan macallimiinta oo aan tababar joogto ah helin oo macallimiin cusub aa sanad walba ku soo biirayso iskuulladii kuwii horaa ka sii tegaayo oo muxuu ahaa dhaqaalaha ama si kale ha oga tagaan oo muxuu aha masafaraha aadaan marka macallimiintii oo iyadana sii yaraanayso oo mar walba macallimiin cusub la qaadanayo oo aan tababarnayn lacagaha macallimiinta ay helaan oo ay qaataan oo aad u yar iyo tirada faraha badan ee xarumaha waxbarashada ayaa dhaawacaya tayada dhanka tacliinta ay siiyaan ardada xarumihii oo sii badanayo sidoo kale waxaan dhihi karnaa dhallinyarada waxbartay ee dalka oo laga doorbiday kuwa dibadaha wax ka bartay waxaa arkaysaa arday badan oo muxuu ahaa wadanka wax ku bartay oo shirkadihii iyo dadkii shaqaalaynayay ay ka doorbidayaan inay qaataan ardaydii kale oo muxuu ahaa dibadaha wax kusoo bartay arday jaamacad kismaayo ka baxay ayaa waxaa laga yaabaa arday malaysiya ka soo baxay in shahaado oo isku shahaado digrii wada wato in la doorbido kan oo dibadda wax kusoo bartay oo asagoo aan ka tayo fiicneen ka waxbarasho fiicneen sidoo kale sidoo kale tayada waxbarashada waxyaabaha dhaawacaya waxaa ka mid ah miidiyaha oo kale ardada habeenkii oo dhan waxaa laga yaabaa inay kusoo jeedaan moobeel oo indhaha ay qalalaan indhihii ay xanuunayaan asagoo neerboosa oo dulqaad la'aana ama carab badan ay ku jirto oo subaxii iskuulkii imaado oo macallinkii xataa ay isku dhacaan waxbarashadiina hoos u dhacdo iyo dhaqankii oo bedelmay oo ardadii miidiyaha dhaqanka uu ka bedelay waxaa arkaysaa arday oo dhaqamo shisheeye ku dhaqmaaya jeegadii xiiranaya jijimihii iyo wixii oo dhan waxyaabo fara badan oo iskuulladii ay la tacaalayaan imtixaanaadka iyo muxuu ahaa xagga ixtiraamka macallimiinta iyo waalidiintii oo ciyaalka kusii yaraanayo caafimaad ahaan oo aad arkaysid canugii in xagga araggana uu ka liito xagga maskaxdana uu ka liito waxyaabahaasoo dhan waxay keenayaan in tayada waxbarashada ay yaraato marka waxay u baahan tahay barnaamij dhan oo ballaaran oo la iska kaashado oo kuma koobno iskuullada oo keliya iyo wasaaradda waxbarashada keliya kuma koobne waxay u baahan yahay in iska kaashadaan muxuu ahaa maamulka magaalada ka jira iyo wasaaradda waxbarashada dhammaan iyo macalimiinta iyo maamulada iskuullada jooga dhammaan inay iska kaashadaan sidii waxyaabahaasoo dhan wax looga qaban lahaa maamul waad mahadsan tahay macalin ibraahim cali maxamed oo ah maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee rugta magaalada kismaayo wasaaradda waxbarashada u gudbaya cali ibraahim khayre dabcan wasaaraddii waxbarashada ka socotaa maxaa keenaya in wasaaraddu aanay tayeenin adeegyadii waxbarasho ee gobolka
bismi illahi raxmaan raxiim aad baan u mahadsan tahay aadan iyo idaacadda v o a dhammaan waxaan sidoo kale salaamahay macalin maamur ibraahim iyo rofesor cabdulaahi runtii aadan saa sheegtay ma aha waxbarashadu aad ooma hooseyso ereyga aad ha dhihin waxbarashadu tayadeeda aad ooma hooseyso sida rofesorka uu sheegay ka jubbaland ahaanna stediyada iyo maamulka federalismka ugu cusbaa markastoo kabashaa jirto aad ma aha waxbarashada aad bay u fiicanta markii loonala fiiriyo stediyada kale oo aa markhaati ka tahay imtixaamadii u dambeeyey qaranka inaa maaragtay tobankii arday u horreysay lix ay jubbaland ay ka soo jeedeen lix arday oo ka mid a jubbaland ayay ahaayeen ardaydii boqolkii tobankii ugu horreeyey waxbarashada tayadeeda way fiican tahay oo maaragtay inkastoo heerkii la rabay aana gaarin markii naloo fiiriyay waddan burbur ka soo kabanayo iyo maaragtay heerarka ay hadda marayso aad bay u fiican tahay tayadu wayna aadna waa ugu dadaalnaa runtii waxaan isleeyahay wasaaradda ugu maaragtay dardargelinta adeega bulshada wasaaradda ugu ballaaran baa nahay markaa fiirisa wasaaradaha jubbaland waxaan saa u leeyahay iskuullo badan ayaa maaragtay la dhisay haddaa markaa maarata introductionka samaynaysana waxaa dhahday maaragtay bulshadii oo aan awoodin iskuulka fiigiisii oo waxbarashadii saa oga maqan waxaan kuu xaqiijin karaa meel walba ama i d b ha noqoto dadka barakacyaasha ha noqdaan ama xaafad ha noqotee ugu yaraan hal iskuul ama laba iskuul baa ku taalla oo wasaaradda ay dhistay oo free ah taasaa xaqiiqah kolley rofesorka iyo macallinkan way nala joogaan ayagaabaa noo xaqiijinahayo taas waxay u dhacday iskuulladii hore dowladda inkastoo kismaayo hadda aan joogna intan ka yareed iskuullada ay dowladdii ka tagtay toban iskuul bay ahaayeen actually waxay ahaayeen sagaal bay ahaayeen laakiin iskuul baa dib kaga soo biiro toban bay noqdeen tobankoodaas dad baa gacanta ku hay adeeg dowladeed oo kaabahay may jirin cid maaragtay ka taageeraysay ma aysan jirin si maaragtay iskaa wax u qabsay ku soo wadeen maamulkii markuu imaaday haddee dadkii intaas soo waday ee barnaamijkan gacanta ku soo hay ee waxbarashadii wax badan ka bedelay dhallinyaro badan oo haddaba shaqeyso oo jubbaland xilal waaweyn ka heeso ay ka mid yihiin dadkii wax soo bareen iska taga lama dhihi karo waa in broses la raaco la ogaado macaalimiintii waa mahadsantihiin la dhaho sababtoo waa mahadsantihiin bay naga mudan yihiin mudday soo hayeen waddankoo burbursan oo maarata dagaallo sokeeye ka socdaan bay u dhabar adeegeen in maarata intii la imaado iska baxa ama waa laynaga wareejinaa maaragtay lama dhihin lamana dhahayo laakiin waxaa jirta dardargelin ah ayaga laftooda inaa maaragtay macallimiintii sida hadda maamulaha sheegay iskuulkaas soddon iskuul baa soddon macallin baa joogto shan baa kusoo hagaagta qoondadii loo fiiriyey sababtoo kismaayo keliya iskuullada ka jira ayaa aad u tiro badan ee public ah shantii kusoo aaday marka labaatan iyo shan baa bannaanka ka ah labaatan iyo shantaa keliya ma ahee iskuul running cost wax laa jiro oo iskuulku u baahan yahay korontuu rabaa biyuu rabaa ma aragtay kelinaas baa jiro waardiyaa jiro waxaasoo dhanba iskuulkiiba ma aragtay yaa ka bahaya oo budget ay wasaaradda siisay ma aysan jirin marka dhinacaas waa faahfaahintii iyo waxbarashadii heerarkay soo maraysay tayada waxbarashadu aad bay u fiican tahay waxaa ma artay wasaaradda waxbarashada ay samaysay oo markhaatib ah ka tahay college macallimiinta lagu tababaraa la furay kaasoo la rabo macallimiinta xirfadooda iyo maaragtay cashir gudbintooda in wax badan laga bedelo wayna noo suurta gashay alxamdulilah dafcado badan baa ka soo baxay saa darteed bay ilmaheenna markii imtixaamada la galo ee ardayda ugu fiican ay u yihiin iskuulla badan baa la dhisay oo waad og tahay ilaa hadda meesha ugu dambeysa maaratay la taga ama ciidanku qabtaanba inay wasaaradda waxbarashada sii dhagax dhigayso oo iskuulladii bulshadii adeega bulshada maadaama waxbarashada waxa koowaad ay soo geliso ay helaan ilmihii meesha joogay ee maaratay aan waxbarashadii marka hor haysan marka tayada waxbarashadu wasaaradda waxbarashada aad bay ugu dadaashay laakiin haddee weli sidii la rabay laakiin mana gaarin oo wax badan baa dhiman iskuullada ayaga ee maaragtay horaan sii jirayna in badan wasaaraddii waxbarashada way kala hadashay waana wada maaragtay wada hadalnay in wax badan laga bedeli doono ayaguna maaragtay dad maaragtay sidii ay u isticmaalahayeen u isticmaali rabo maho waxay soo gaarsiinahayeen dowladdu intay maaragtay kala wareegayso iskuulladana ay dad soo gaarsiinayahay dad shakhsi ahaan u leh ma jirin
aad baad u mahadsan tahay calkhire waxaan siinayaa maamulaha iskuulkan kusoo noqonaya waxaan aragnaa in ardaydii marka iskuullada aroorta iskuulka marka la galayo kale in arday badan oo bannaanka taagan dan halkaasna ay ka lunto casharo fara badan oo ardaydu ay qaadan lahaayeen ama iskuulkii ardayda loo soo dirayba meesha ay ka baxayso qaarkoodna ay magaalada dhinac kasii galaan marka hadhow imtixaanka markii la gaaranna ay waalidiintii laga yaabo maamulka iskuulka in madaxa isla galaan oo dhibaato halka ay ka dhacdo oo buuq fara badan oo ka yimaada marka ardaydu miyaanay u baahnayn control iyo ilaalin in waqti fiican iskuullada yimaadaan
بسم الله الرحمن الرحيم barnaamijkaas wuu jiraa ardada in inta iridda marka kuwa soo daaha in iridda lagu reebo waxaana keenaya in la xisaabtanka ardada ardada qaar iskuullada marka loo soo diro waxaa laga yaabaa inay meelo kale ku daahaan ama meelo kale ku wareegaan marka laakiin sida bannaanka loogu reebo kuma tagaan oo inta badan waa lasoo xareeyaa oo ciqaabo yaryara la marsiiyaa oo muxuu ahaa loogu talagalay oo hadhowna xisooyinkooda si ay u qaataan ardadaas waxaa inta badan kontaroola macallimiin foomastaro u ah ama macallimiinta diyutiga maalintaas iskale oo howshaas iskale oo safka iskale ayaa kontaroola oo iridda u istaaga oo ardadaas in ay waqtigii loogu talagalay ku imaadaan si xisooyinkeeda inay uga dibdhicin ayay macallimiinta inta badan iridda u taagan yihiin oo ay ardadaas ula xisaabtamayaan rajistaradana ay u yeerinayaan in ardayga uu maqnaa waalidiintana ay wacayaan si loo ogaado xaaladda ardaygaas waxaa laga yaabaa arday guriga ka soo tegey inuusan iskuulkana imaanin gurigiina uu ka soo tego hadhowna marka ardada ay noqonayaan uu la noqdo oo buugtiisa intuu sii qaato uu ardaydii raaco marka taasaa waxay keenaysaa in iridda loo istaago oo la kontaroolo oo muxuu ahaa barnaamijkaas aad loola xisaabtamo tan kale waxyar haddaan ku noqdo tan istaadka uu ka hadlayay oo waxqabadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada wax badanay qabatay jubbaland markii ugu horreysay waxaa barnaamijkii ugu horreeyey oo la qabtay wuxuu ahaa midaynta manhajka manhajka iskuullada sida aad la socoto toban iskuulaan ahayn iskuulladaas iskuul walba manhaj gooniyuu dhigayay manhaj gooniyuu dhigayay in manaahijtii la mideeyo oo manhaj waxbarasho oo midaysan la helo oo muxuu ahaa imtixaan lagu qaado ayaa jubbaland samaysay oo fasalka sideedaada haddana dowladda ayaa waxayba samaysay manhaj guud oo soomaaliya oo dhan ka dhexeeya oo ardada dhan mideeya xagga manaahijta waa la mideeyey muxuu ahaa kordhinta miisaaniyadda waxbarashada waa la kordhiyey waxaa la sameeyey barnaamij imis la yidhahdo educational management system information system oo ardayga xogtiisao dhan ay ku jirto oo arday muxuu ahaa fasal ka soo booday ama arday meel kale ka imaaday uusan geli karin oo barnaamijkii muxuu ahaa lala xisaabtamayo o imiskii laga raadinayo iyo wasaaradda waxbarashada waxay miraysay xiritaanka iyo furitaanka iskuulladoo kalea la mideeyey yunifomka ardaydiyaa la mideeyey fasaxyadiiyaa la mideeyey waxyaabahaasoo dhan waxay keeneen in waxbarashadii ay tayadeeda hore u soo kacdo xarumaha macallimiinta lagu tababaro oo gobollada laga furay iyo iskuullo badan oo la dhisay kuwo badan oo dudumay oo dib loo dayactiray waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxqabadka wasaaradda waxbarashada oo inta badan ay qabanayso marka dadaal fara badanna way wadaa juhdigaasna way ku bixisaa annagana waa la dadaalayna insha allah
waxaan ognahay in arday badan ay maanta waxbarashadu ay bannaanka ka joogaan lacag darteed marka see lagu maarayn karaa arrintaa iyada ah eedam waxaa iskale dowladda miyaa iskale mise waxaa iskale bahda waxbarashada ee iskuullada gacanta ku hele
bismillaah alxamdulilah waa mahadsan tahay dadkaas way jiraan arday fara badan oo waxbarashadii weyday hataa magaalada keliya maaha waxaa ka daran meelaha haddii magaalada ka baxsan tuulooyinka sababta lama dhihi karo dowladda laguma eedayn karo sababta dowladda resource fiicanna ma haysato intii hadda dhiganaysaba barnaamijyo badan oo kabi kara oo ay ka maqan ay weli dhiman yihiin laakiin waxaan isleeyahay dowladdu waa mandate waa mandatekeeda inay waxbarashada horumariso dadka soomaaliyeedna dhibta haysata inta badan waxbarasho xumada waaye haddii bulshadaasi aan ahayn bulsho waxbaratay ama waxbarashada muhiimad siisa horumarna ma gaarayso maskax fiicanna kama soo baxayso tusaale waxaa kugu filan ardayga markuu dugsi sare dhiganayo haddii la baro waxyaalo badan oo uu markuu dugsiga sare dhameeyo isaga anfacayo mujtamacna uu ku anfacayo habeen dhoweyd baan waxaan imtixaan ka qaaday micnaha waraysi la yeelanayay galaaska afraad from four arday dhiganaya waxaan weydiinayay jugraafika gobolka jubbada hoose muu garanayn waxaan weydiiyey in loo dhigay macallin baa beri nooga sheekeeyey u dhahay waxaan kale oo jirta ardaygu markuu dugsira dhigana diyaarin baa lagu sameeyaa maalan maadooyin dheeraadaa la baro aan ka mid ahayn maadooyinkan iskuulka uu qoran ee manhajka ku jira ee aanan ka mid ahayn oo kombyuutarkan wax laga baro maalan hadda dunida duni kombyuutar baan maraynaa in la baro waxyaalaha home sayniska ahee mar walba lagama maarmaanka ahee aan markaan dugsira ka baxayey waxaan jaamacadda ay dhinayd laakiin wax badan baan garanayay inkastoo dee dowlad free aan wax ku barayna ahayd aan isku mid ahayn haddana laga yaaba in macallimiinta maadooyinkaa bixin lahayd ama soo diyaarin lahaydba naftooda iskuulka ku yaryihiin ana waxaan dhihi laha ardayada waxbarasho la-aanta ah waxay u baahan tahay siyaasad dowladeed number one oo maalan jubbaland hadda cali wuxuu noo sheegay in laba iskuul jiraan oo free ah magaalada kismaayo gudaheeda waa in dowladdu siyaasad la timaada kuwa lagu badiyo horta labo degmooyinka kale ee maalan iyaguna waxbarashadii ka socota gedo oo kale iyadana saasoo kale waxaan isleeyahay degmo kasta oo ku taalla waddankeena boqolkiiba labaatan maaha ardayda iska bixin karta waxbarashada siddeetanka kale iskama bixin karaan derfor waxay dowladdu u baahan tahay in manhaj dejiso hay-ado caalamiya jira waxbarashada ka shaqeeya unishafi iyo unesco iyo kuwo kale oo ay dowlado nidaam dawli ah oo kaalmal waxbarasho raadiyaa loo baahanyay oo dalkani wuu dhismaya dhaqaalana ma haysto hadda ifoodka gala caafimaadka ifoodka gala micnaha dhaqaalaha gala caafimaadka iyo waxbarashada aad buu yaryahay marka loo eego haydo kale oo fara badan dalkana dee haddoonay bulshada caafimaad qabin waxbarashana lahayn bulshadaas waxba dee waddankaas waxba ma noqonayo shaqaalaynta marka laga hadlaya hadduuna jirin xeerka shaqaalaynta matalan komishinka shaqaalaha rayidka ah ee halka ka jira wuxuu leeyahay xeer wax ku shaqaaleeyo xeerkaasi laakiin maaha xeer ka yimid wasaaradda shaqadii shaqaalaha baarlamaanka soo maray micnaha qaabna dadka shuruudaha iyo qaabka loo imtixaamayo wuxuu ku qoran imtixaanka ingiliish buu ku qoran yahay heer fara badan ninka hadda matalan ka baxay jaamacad kaga soo baxay kismaayo kale oo weliba dhinacan carabiga dhinaca carabiga u badnaayo dhinaca waxbarashada islaamiga ah iyo qof ka soo bartay bakistan ama hinkenya ama meelaha ka yimid markay isku yimaadaan cilmiga waxaa laga yaabaa inuu ninkan jaamacad kismaa ka bax ka cilmi badan yahay laakiin luqadda ingiliishka ma waa ku adag tahay in halkuu isagu carabi kaga fiican yahay kan ingiliishka ku fiican yahay taasina waa jaalanji jira caqabad jirto waaye dowladday u taalla marka taa inay ku yeelayso waa mahadsantahay waayahay aad baad mahadsan tahay iskuulladii dowladdu waxay samaysay iyadaa iska leh oo iskuullada hadda magaalada kismaayo ku yaalla ama meelo badan oo soomaaliya ka mid a dowladda iyadaa maamusha sidaas lamida macalimiin baa bishii lacag lagu bixiya ha yaraadeen ha badnaadeen maxaa keenay in weli shuruuddii dhaqaale ay ardayda weli dul taagan tahay oo ardaydu haddii xitaa lacag iska bixin waayo iskuullada in laga soo eriyo wasaaradda maxay kala socotaa aad baa umahadsantahdana waa jirtaa inay maaragtay iskuullo weli maaragtay bareefada iyo iskuulladii dowladda intooda badan aan la wareejinin oo weli maaragtay wasaaradda ay si fuuliya ay la wareegin laakiin maamulahaaba hadda nala joogo qorshe wuu jiraa ah in marat transition la sameeyo iskuulladii ay wasaaradda toos maaragtay loo maamulo waana ku sheegay sida horaan sheegay meelgaarsiin bay ahayn dadkii iskuullada gacanta ku hay ee dad maarata iskuullada ayaga yeeshay ma aheen oo iskuulka hadduu ganaan aha ganaan uu weli yahay hadduu ahaa axmed bin xambal axmed bin xambal buu weli yahay hadduu ahaa rugta rugtuu weli yahay oo maarata wax shaqsi maaragtay ku koobnaa ma aheen oo maarata shaqsi uu leh ma aheen laakiin xilgaarsiin bay ahayd oo dowladdii intii laga helahayo la wareegto in maaragtay ma ahayn dhaqaalaha faraha badan ee arday badan dhigtay in ay waxbarasho la'aan noqdaan waxaa aadanahu taas lagula dagaalami karaa oo lagu yareyn karaa haddana qorshuhu yahay markii macallin loo helo iskuulka oo macallinkii mushaarkiisii ay dowladdu toos oo la wareegto markaasaa cunuga dha- waana qorshe hadda jiro oo kollowna insha allah waad arki doonto Een, in macallinka markii baymentigiisii iyo mushaarkiisii iyo xaquuqdiisii meel la saaro iskuulka wixii kale oo running cost uu u baahan yahay keliya ay noqoto Een, sanadkan had- aa, inta ka dhiman ama sanadka soo socda bilowgiisa sanad dugsiyeedka dambe ama kan labadan dugsiyeed ee usoo horeeya hadda nooxiga inaa isbedel ay aan maaragtay aan rajaynayno inay dhacdo maamulka maamul- maamulada joogana waan waan ka wada hadalna way ogyihiin ayagana waa saan kuu sheego xilgaarsiin bay ahayeena iskuul shaqsi u lahaayeen Een, ma aheen marka taa qorshe badan baa maaragtay ka leenahay nooga degsan marka sida u dhaqsiya badan insha allah aad arki doonta hadduu ilaahay nabad nagu gaarsiiyo isbedelka aad baad mahadsantahay maamulaha ku noqonayaa ee, maamula soo dhowow ee, macalin ibraahim waxaa lagu eedeynayaa in lacago fara badan aad ardaydu ka qaadaan kuwa aan awoodinna aad iskuulka ka erisaan iyadoo weliba aan ognahay macalimiintiina in een, dowladda qayb ka mid a ama shanba ha noqoteen intaydii kusoo hagaagtay el- mushaaraadkooda la bixiyo gurigii guri dowladeed uu yahay haddana een, hay-adaha qaar ay idin kabaan oo ay iskuulka qayb ka mid a ay dayactiraan macalimiinta qaar ka mid a mushaaraadkooda ay ka qabtaan hay-adaha ka howlgala gobolka oo kale haddana weli waxaad moodaa in goobaha waxbarasho ee magaalada kismaayo ku yaala in ay eegayaan ardayda dhaqaalaha faraha badan ee sanad kasta la kordhiyo saameyn uu ku yeesho sababay in arday badan ay iskuul la'aan noqdaan oo waalidkooda ay awoodi waayaan lacagaha inay bixiyaan taa bal ka waran dhaliishaasaa la idiin soo jeedinayaa bismi illahi raxmaan raxiim Eh, kolley lacagaha laga qaado ardada way jiraan in lacag laga qaado oo arday badan oo muxuu ahaa lacaga laga qaado lacagahaasna sida hadda macalinka uu sheegay eh, iskuulkii marka eh, shan macalin ee wasaaraddii wax siiso oo intii kalena aan wax la siinin intii kale waxay u baahan yihiin lacag ay ku shaqeeyaan sidoo kale running costaa jiro oo biyihii iyo korontadii iyo muxuu ahaa waxyaabihii kale ee xaaqayaashii waardiyihii waxyaabihii ka dhan fasilitiska iskuulka u baahnaayoo dhan in lagu bixiyo u baahan ayaa jiro oo ardada laga qaado taas ayadoo ay jirto ayaa haddana waxaa jiro ardada iskuullada dhigato inta lacag la'aan ku dhigato iskuul walba marka la fiiriyo aad ayay u tiro badan tahay arday aad u fara badan ayaa lacag la'aan ku dhigata inta badan ardada la ceyriye ama lacagaha lacagaa loo ceyriye ama lacagaa lagu soo bixiye laleeyahay waa arday awoodi karta inay iska bixiso laakiin ardayda aan awoodi karin oo dhan iskuullada waxaa aragtaa intooda badan waxay ku dhigtaan lacag la'aan iskuul walba arday saddex boqol ama afar boqol ka badan oo lacag la'aan ayuu hayaa marka si toosa looga tago oo iskuul walba la diiwaan geliya ardaydiisa marka waxaa arkaysaa macallinkii iyo running costigii iskuulkii cidda beraysa ma jirto marka taa waxay qasbaysaa in lacagihii ardada laga qaado oo lagu dabero taas waxaan isleeyahay macnaha ma- wax joogto ah haddii la waayana waxaa imaanaysa in macalimiinta iskuulka ka tagaan eh, adeegii nadaafadii uu halaabo in maxay ahayd eh, biyihii iyo korontadii ay go-aan iskuulkii qaab uu ku soconayo ma laha marka taas waxaa qasbayso in lacag loo helo marka oo sidaad istaadka uu sheegana ay noqoto in lacagahaas la helo ama iskuulladan iskuulla dowladda ay leedahay waaye ma aha iskuulla annaga aan leenahay ma aha iskuul annaga aan leenahay oo aan leenahay iskuulkana lagama qaadi karo ama ma yeeli karno ma aha waa iskuulla furayaashooda aan hayno xilli kasta oo dowladda ay usoo baahatana aan ku wareejinayno oo aan diyaar u lanahay inaan ku wareejino iskuulkii muxuu ahaa haddii dowladda ay bixinayso qarashaadkii iyo dhaqaalihii loogu talagalana ran kostigaas dhanba waa la jari karaa oo wax oo qasaba ma aha tan kale hal arrin aan ku noqdo oo ustaadka uu hadda uu ka dhawaajiyay oo xagga luqadda ah aad ayay u jirtaa horta afka waxaa la dhahaa waa dhawaq kasta oo macno sameeya oo qoraalna loo bedeli karo muxuu ahaa sidoo kale afka waxaa la dhahaa waa qalabka aadanuhu ku fikiro qof walba inta erey oo uu yaqaano boqol erey qofka yaqaano sida isugu xirmaan boqolkaas erey sida isugu xirmaan unbuu u fikiri karaa kan kun erey yaqaanana kunkaa erey sida u- isugu xirmaan unbuu u fikiri karaa taasna waa sababta loo dhiirigeliyo wax akhriska faraha badan in ardayga ama qofku uu wax badan akhriyo si uu wax badan u ogaado marka qofka luqadiisii aan muxuu ahaa inta uu ka yaqaano ayuu luqad kalena ka baran karaa marka waxaa arkaysaa luqadii marka la liido oo luqadii hoos loo dhigo oo lo- la fiiriyo in qof luqad kale ku hadlayo laga doorbido waxaa arkaysaa in muxuu ahaa ee, wax, ee, tayadii mar walba ay sii hooseynayso oo aad arkaysid in muxuu ahaa ardadii ay niyad jabaan dadkii wax soo bartoo dhan oo wadanka wax ku bartoo dhan ay niyadjab ku dhacdo shaqola'aan ay ku dhacdo taasna ay keento marka in ardadii wax baranaysay ay yaraato marka taas waxaan leeyahay ayada naftooda in laga fikiray u baahan tahay in ardadii la dhiirigeliyo shaqooyin loo abuuro luqadoodii lagu tixgeliyo waxbarashadiina lagu tayeeyo hadda wax- luqadda inta badan iskuullada waxaa arkaysaa luqadda afka soomaaliga u badan hadda inta wax lagu qaato dugsiga hoose oo dhan luqadda soomaaliga ay kusoo qaataan dugsiga sarena qaara maadooyinka soomaali lagu qaataa wax yar unbaa luqadda ingiriisiga maadooyinka scientifiga oo keliya laga yaabaa in badan inay english ku qaataan marka taasna waxaan leeyahay waa barnaamij aad u fiican marka waxaa la rabaa in la tayeeyo xagga waxbarashada luqadiina la tixgeliyo qofkiina lagu tixgeliyo waxbarashadiisa waa tahay aad baad mahadsan tahay maamule Een, gabagabada barnaamijka faaqida toddobaadka ayaan eh, dhegaystayaal isa soo gaarnay gunaanadkii intaanan u gudbin min hal su-aal dhammaantiin aan idin siiyo sidee lagu heli karaa waxbarasho tayeysan oo haddana qiimaheedu uu jaban yahay oo waalid iyo caruur iyo sidoo kale een, bulshada qeybaheeda kala duwanba ay ugu wada qayb qaadan karaan waxaan siinayaa profesorka haye cabdulaahi sheekh shaafici
waa mahadsan tahay Een, waxbarashada dee horta waa maalgelin ma- waxbarashadu marka hore waa maalgelin waaye marka adiga wax lagu barayay primary school dugsiga qur-aanka secondary ilkaad maraysa ilaa jaamacad waa lagu maalgelinaya adigu laakiin hadda ganacsi baa loo bedelay iyadoo ganacsi haddana maalgelin waaye sababtoo ardayda laga- fiiga bixinaysa privatka kusoo dhiganaysa markay soo baxaan waa kuwa maanta shaqaynaya xildhibaanada ee wasiirada ee saraakiisha ciidanka soconaya waaye Ee, waxaan garanaya rag iyagoo qaaqaawan halkan joogi jiray oo markii dhasheen aan garanaya maantana madaxa marka waxaan ka wadaa maal- waxbarasho maalgelin waaye waxa la geliye ayaa ka soo baxa waa sida beertoo kale waxaa lagu bedeli karaa dowladda oo siisa baariyoorotiyaasha ugu horeeya waddanka marka laga soo tago amniga lambar two inay noqdaan sababtoo waa tan hormariyey federaalka hay-adaha soo- la soo daadejiyey ee u soo dhowaada federaalka ah booliiska ugu horreeya waxaa ku xiga waa waxbarashadii caafimaadka That's the base. marka dowladdu oo gelisa maaliyad fara badan qorshe badan ugu tala gasha saaxiibo badan iyo waddamo badan oo ka caawiyo yeelata iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed waalidiinta soomaaliyeed oo muhiimadda siiya waxbarashada sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay ka fikiraan hooyada iyo aabbaha biilka reerka inay ka fikiraan korontada iyo biyaha waxay ku bixin lahaayeen laakiin ani waxba u qoondeen ardayga jaamacadda dhiganaya ninba wuxuu ku leeyahay hebel baa dugsare iga baxa la wiili laba gaba gabdhood inay jaamacad geeyaan raba waxna meel uma dhigin sidee marka jaamacad ku aadayeen jaamacaddu waa lacag waay Had- een, sidoo kale innaga eh, waxaynu nahay arkaajira doon baan nahay oo waxaan iskaga dhiganay wax jiri jiray inaan iska ahaano matalan dowladda saasay ahayd saasay ahayd kanay ahayd aniga primary ilaa jaamacad free baan ku dhiganay weliba maalinta khamiista lacag baa laysiin jiray marka jaamacad dhiganay laakiin ma doondooni kara maanta wala xilligaas xilli baa u dhammaaday xilli hadda kale loo soo gudbay hadda maanta afar saddex cunug baa jaamacad ii dhigta iyagii baan ka fikiraya waxbarashadoodii oo raadinaya lacagtoodii marka waxaan is leeyahay waxaa lagu bedeli karaa mujtamaca oo la bedelo oo engagement fara badan hela oo waxbarashada jeclaada oo doona iyo een, dowladda oo mil- maaliyad badan gelisa anigu hadda waxaan aaminsanahay macalin ibraahim iskuulka maamulaha ka yahay hadday hooyo u tagto dhada wiilkan gabadhan waxba uma hayo waxbarashaan u rabaa inuu in- ma u diidayn Wufasa- inuu- inuu wuxuu isku dayay inuu sii daayo oo waxbaro ohlaha ku sadaqaysta isagu waxaan garanayaa iskuul ka mida iskuullada magaalada waxaa dhigtay wiilii gabar hooyo iyo aabbo aan lahayn labadoo dugsira dhigtaan hadda hooyo iyo aabbo ma leh gabadhu markay shaqo hesho oo ay reero u shaqayso bay raadisaa wiilkuna waxba ma hayo way dhici kartaa arday fara badan inay jiraan oo nolosha ku adag tahay oo iskuul markay soo aadayaan qada aan haysan marka dunida maanta miyirka qabtay waxbarashada waddamada afrika saboolka hadda matalan kenya iyo etoobiya iyo ardayga wax baranaya raashin baa la siiyaa qada loo sameeyaa quraac baa loo sameeya jaamacadaha xataa waa lagu sameeyaa marka dowladdu haddii inay taa haysan waa inay raadisaa ardayda jaamacadda dhiganaysa qada inay ka helaan jaamacadda dhexdeeda dugsiga sare saasoo kale sababtoo waxaa lagu xisaabtamayaa ardaydan wax baranaysa ma iskuda nololba mise maaha Aad baad mahadsan gabagabadii baan soo gaarnay Ee, waxaan siinaya gudoomiyahan usoo noqonaya waxbarashada maamulahan siinaya maamule soo dhowow bal een, sidee lagu heli karaa waxbarasho taya leh oo wanaagsan oo ardayda danta yar iyo kuwa kale ee ee dhaqaalahoodu uu fiican yahay waalidkoodu ay uga wada faa'iidaystaan Eh, aad u mahadsan tahay muxuu ahaa barnaamijkaas sida hadda ustaadka uu sheegay muxuu ahaa wax wax kasta waxay u baahan yihiin maalgelinay u baahan yihiin tayada marka waxbarashada waxaa lagu heli karaa waxaa lagu heli karaa midda koowaad hadda mi- manhajka waa la mideeyey oo manhaj midaysanaa la helay tan kale ardada fasalada laga bootiyey ama fasallo ka boodana imisa loo sameeyey oo educational management information system aa la sameeyey ardayga imiskaasa xogtiisa dhan ku jirta oo meelna uma dhaqaaqi karo sidoo kale furitaanka iyo xiritaanka iskuullada waa la mideeyey oo ardayga iskuulkan ka taga iskuul kale wuu tegi karaa oo manhajkiyaa midaysan oo iskuul kale wuu tegi karaa marka waxaa lagu heli karaa in waalidka la wacyigeliyo wacyigelin loo sameeyo waxbarashada ay fahmaan caruurtoodana ay kula dadaalaan inay waxbarashada geeyaan aad baad maamul umahadsan tahay waxaan kusoo gabagabeynayaa gudoomiyaha waxbarashada kana mida mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee jubbaland cali khayre soo dhowow see lagu heli karaa waxbarasho taya leh isla mar ahaantaana waalidka caruurtoodu ay dhaqaalahooda u hooseeya iyo kuwa uu sarreeyaba ay uga wada qayb qaadan karaan
bismillahi waa mahadsantahay aadanow barnaamijkaas waxaa looga qayb qaadan karaa oo waxbarasho tayale lagu heli karaa ee, dhowr siyaabood sida maamulaha u sheegay ee, kow horta en, ee, waalidiinta inay ka go'naato inay ilmahooda waxbaraan oo ay u horeyso waalidiinta inta badan oo in badanna wacyigelin markaa u samaynayna u sheegno in ay ay maaragtay ardaydii waxbaranaysay taleefanno waaweyn ay u iibiyaan taasna ay saamayso inay wax quman akhrin waayaan oo waxbarashadooda ay saamayso haddii ay waalidiinta nala qaataan barnaamijka ah in arday waxbaranayo taleefan laga ilaaliyo waxbarashada tayadeed way hagaagaysaa waxaa kaloo waxbarashada tayadeed ay ku hagaagaysaa een, maadaama aan haysanno imtixaan midaysan iyo manhaj midaysan iyo maaragtay een, eh, iskuulladii oo diyaarno ee aan haysanno waxaa kow ah in macallimiinta xirfadoodii la ko- la kordhiyo aadna maaragtay loo tayeeyo ma- iyadoo weliba lagu saleynayo maadooyinka ay dhigaan in maaragtay xirfadooda la kobciyo Een, in xaquuqaad ay helaan macallimiinta ku filan ee, sida hadda een, halka shifteed ay shaqaynayaan ay saddex boqol ku qaadanayeen kuwa u dambeyn la qaadanayay in macallimiinta xaquuqaaqdo- xaquuqaadkooda la kordhiyo Een, in ma aragtay een, tartamo iyo isdhexgal badan loo sameeyo sida hadda mar sanadihii u dambeeyay aan sameynaynay isdhexgal ardayda iyo tartamo tartan aqooneed joogto ah loo qabto Ee, siduu maamulaha sheegana jadwalka un waan leenahay marka waxbarashada tayadeeda guud ahaan waa inay wasaaraddii oo xoog badan saarto sidii maaragtay loo arrimaha aan soo sheegay loo qaban lahaa waalidiintii oo nala qaato inay ilmihii waxbarashadii ay ku daba istaagaan mobeylada iyo waxyaalahan ay u iibinahayn ay ka ilaaliyaan Een, iyo maamulkii macallimiintii oo waxbarashadii maaragtay tayada ayagana ka qayb qaato aad baad umahadsantihiin dhammaantiin Eh, guud ahaan eh, dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqiida toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijka inta uu socday waxaa igala qayb galayay oo marti inoogu ahaa oo eh, na- nagala qayb qaadanayay cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka islamar ahaantaana caruurtiisu ay wax ka bartaan iskuullada kismaayo iyo macalin ibraahim cali maxamed oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee rugta ee magaalada kismaayo iyo cali ibraahim eh, khayre oo ah gudoomiyaha waxbarashada degmada kismaayo eh, kana tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee degmada eh, ayrahada mas-uuliyiinta waxbarashada ee jubbaland barnaamijka anigoo aadan maxamed salaad ayaa idila socodsiinayey tan iyo kulanti dambe intaynu jimcaha dambe u kulmi doonno nabadgelyo